intii ugu dambaysana inanku asagu ahaa baa yidhi war maxaa heesteydi hase yeeshee waxaa la yidhi soomaalidu waxay tiraahdaa rag wax matare male marka dhanka kale laga eego anigu waxaan qabaa waxtar weyn fara badan ayuu adeerkey soo kordhiyey saddex sano iyo darwaata xaranka joogay waxaan ka warhayaa farakutiris bay ahaayeen wixii ka horeeyey xukunka siilayo cid somaliland oo la odhan karo milyan ama laba ama saddex loo haysta dhowr iyo toban milyaneer inay inoo soo kordheen ayaan rabaa de kulli waxaas leedaa wakta ya tiro soo korodhay oo milyaneera ah aan hubo inaanay dhowr iyo toban ka yanayn muddo saddex tiro iyo bara de waa wax weyn adduunyada taariikhda markaleeyo in milyan inta lagu gaadhaa ninka ku gaadhaa dee waxa weeyaan waa muddo dher waxaan leeyahay dee yay sogana intaasi inaga filane waxa dambe hal hala joojiyo intaa intaasi milyaneer inagu filan waxaa la odhanayaa hargeysa maanta waxaa ku nool shan iyo labaatan milyaneer magaalooyinka waa ku jartabaan maanta waxaan filayaa magaalada ugu haysataa bilyaneerska dee maynan gaadhin lagu weli waa moosko oo berigii anigu aan ka dhigan jiray gabadh haystaa milyan haysan jirtay qof kale ma haysan wa waxaan leeyahay milyaneerkaas waa wixii islaamaha baradhada iibiya kalkaniyga ariga dhaga ee cagaa cad leh haddii duudmaayo shaqaalaha iyo askariga boqolka doolar la siiyey cashuurta laga jaro wixii laga ururiyey weeyaan meel kale kama iman cirka lacagayna wara soo digto dawladduna lacag dee kuma dhalato lacagtu waa lacagta dadkeeda sababta cashuurta loo uriyaa waxa weeye dawladdu inay dadka ugu adeegto in cidi jeebasta ku subato oo ka taajigto maaha haddii aanu ku faano nabadgeliyo anigu sabab alla sabab nabadgeliyo maanta ee halkan ugu jirto garan maayo oo aan ahayn dulqaadka xaddaafka ah ee dadka reer somaliland wax alla wixii dad isku dili lahaa ee isku dili jiray hore la isugu dili jiray aynu ku dagaalanay magaaladan oo camiran aynu ku timid iyo magaalooyinka kale wax ka badan toban jeer ayaa maanta ka taagan sharci daraa ka taagan boobaa ka taagan qabyaalad baa ka taagan dulmi baa ka taagan waxaan hoos loo eegi karin baa ka taagan waxaan leeyahay war nabadgelyadoodu iskama taagnaato dusra xad bay leeda dulqaadka dad lagu xad buu leeyey libid buu leeyey meel buu baa jirta biyaha biyuhu markay dabka la saaro way diiraan way karaan way surogaan waxa gaadha darajay gaadhaan ay baxaan oo furka tuuraan aryaan dadka halkaa la gaadhsiinin inay furka tuuraan ha lagu soo celiyo nidaamka dowladnimada halkiisii sharciga iyo distoorka ha lagu soo noqdo sidaasaa dani inoogu wada jirtaa waxii la cunayay la cun wixii la iibinayay la iibi bal bal bal waxaa ikusayaa arrin inta badan dadkii ka hadlay oo dhamay inta badan aanay ka hadlin waxaa taabtay baan u malaynayaa nin baa taabtay waxaa taabtay maxaan ku rahdaa inaan xaji inaan xajinoog cabdimaan casiin u baataabtay laakiin aan xoog badan u hayo meesha la yidhaahdo saraar ama caynaba shirkaddaa la yidhi shidaal bay ka qodaysaa shirkadda waxaa wataa nin aanu suraalnahay wasiirka macdantu isna waa nimaanu iskuraalnahay madaxweynena waa garanaysaan waa iska reer dhulkana waxaa tega reerka shirkadii waa carartay shirkadii waa carartay oo sidaa ogtihiin waa maqan tahay weli waxaa loo saxeexayaa haddana shirkado kale deegaamo aan somalilanba gaadhin waxaa deegaamo aan doorasho ka dhicin deegaamo aan aska teegi tegin waxaa la leeyahay waa guulaha xukuumadda silayo way ku ekaadeen raalligaan hadal waxay ka mid tahay guulaha ay sheeganayaan maxaa arkaysaan inta haddaa maafka maafka waa la qaybiyey intaasoo bulog baa loo qaybiyey afar iyo toban bulog iyo moj waxay yihiin fifty percent boqolkiiba conton already waa la iibiyey shirkadaha laga iibinaya shirkadaha inaan maqal waa shirkada aan dhulka petrol awooday ku qodaan iyo farsamada ku qoraan iyo lacagay ku qodaan aan midna lahayn waa shirkado bilaada oo iyagu hadhowta markay qaataan sii iibinaya ruqsadii oo millions of dollars ka helaya iyaguna dad madaxa oo awoodaya inay ruqsadaa bixiyaan ayay millions of dollars siinayaan oo innaga ah waa siday ruqsadda ku helayaan wixii dhulka ku jiray waa la iibiyey wixii dhulka saarnaa magaalada waa aragteen wixii guri dawlad lahayd waa la dhisanaya iyo public dhul dhul dhul dhul dan dhul guud waa la dhistay waa la iibiyey waa la wareejiyey airbortkii waa la baayacayaa dekadii waa la baayacayaa wax waxaan is leeyahay qorshaa jira ku talagala shanta sannadood yaan waxba waddanka loogu imanin war waxaa laga hadlayaa waxa weeye waa hantidiinii waa hantidii qaranka dawladda awood umaynaan siin inay ku takrifasho hantida qaranka iyo khayraadka dhulka ku jira iyo macdanta waxaan leeyahay ha loo soo jeesto dalkeennii inaanu ciyaashanno waa burcad bitrool burcad macdaneed burcad daareed burcad dhaweed waxaa ka socdaa meesha waxaan leenahay waxaasi waa waxa nabadgelyada iyo midnimada ummadda waxyeelaya intaasaan kusoo koraya hadalkaygii raalliga ahaada haddaan ku yar taraxfayay